banaanbaxa waxaa looga soo horjeeday madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada beledweyne iyo sidoo kale shirka maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe oo ujeedka ugu weyne madaxweynuhu u yimida beledweyne ay ahaaday inuu kala hadlo duubka dhaqanka gobolka hiiraan boqolaal dada ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada beledweyne kuwaasi uu xiray goobaha ganacsiga iyo socodka dadka iyo gaadiidka walo markii dambe ay isugu soo aruureen daljirka daahsoon ee magaalada beledweyne dadkuna waxa ay ku qaylinayeen xasan sheekh maxamuud dooni meyno iyo dolar qaati dooni meyno waxyaaba noocaasay ku qaylinayeen waa gartay ujeedka banaanbaxa marka ma kulanka soconayuu ahaa mise si kale dadku wax u diidanayeen
banaanbaxo waxa uu ka dambeeyey kadib markii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kulan ay wada yeelo lahaayeen madaxweynaha iyo sidoo kale duubabka dhaqanka gobolka ee taasi ay isku afgara waayeen kadib markii madaxweynaha soomaaliya uu ku amray in duubabka dhaqanku ay min halhal ay ula shiraan ha yeeshee duubabka dhaqanku waa ay diideen waa ayna kasoo horjeesteen in ay halhal ay ula kulmaan waxay u sheegeen madaxweynaha in ay si wada jir ay ula kulmayaan taasina waa ay suurtageli weyday kadibna waxaa dhacay in ay banaanka ay usoo baxaan ugaasadu ay kaga soo baxaan shirkii kadibna waxaa bilowday banaanbaxa looga soo horjeeda madaxweynaha iyo sidoo kale maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe dib baa la isugu celiyaa laleeyahay ugaasida iyo madaxweynaha maamulka gobolka hiiraan baa ka qayb qaatay dib u celintaasi kulankii ugu dambeeyey ee dhex maray maxaa ka soo baxay
gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hadan yuusuf dabageed oo kulamo la yeeshay ugaasada iyo waxgaradka gobolka waxa u suurta gashay inuu dib uu saliyo ugaasada islamarkaana uu kor fariisiiyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ha yeeshee kulankaasi kama aysan qayb gelin saxaafaddu laakiin markii uu soo gabagaboobay kabacdi ugaas xasan ugaas khaliig yaa wuxuu u sheegay bulsho aada u fara badan kuwaasi uu ku sugayay diridda gobolka wuxuu u sheegay in shirkii oo fashil uu ku dhammaaday islamarkaana madaxweynaha waxay ugu baahnaayeen reer hiiraan ay ka waayeen madaxweynuhuna wuxuu ka doonayay reer hiiraan oo ka waaya taasna waxa ay sababtay iyuu sheegay in shirka uu sidaas uu ku dhammaado reer hiiraanna madaxweynuhu wuxuu ka rabay aysan ka helin asaga wuxuu ka doonayna uu ka waayay xaaladda guud hadda waa sidee
xaaladda magaalada beledweyne waa ay kacsan tahay welise waxaa la arkayaa boqolaal dad ah kuwaasi oo raxaraxan u maraya wadooyinka waaweyn ee magaalada beledweyne dhanka kale ugaas xasan ugaas khaliif ayaa marka uu kasoo baxay kulanka kadib waxa uu hadda ku jiraa isbitalka magaalada beledweyne waxa uuna booqanayaa dadkii saaka ciidamada dawladdu ay ku dhaawaceen wadooyinka magaalada beledweyne welise ugaas wuxuu ku jiraa isbitalka wuxuuna halhal ugu tagayaa dadkii dhaawacmay
ilaa imise qof baa ku dhaawacantay marka ilaa iyo saddex qof ayaa ku dhaawacmay oo u badan dhalinyaro ayagu ka mid ahaa dadkii mudaharaadka sameynayay waxaana rasaasta ku furay ciidamada militariga